madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenska ayaa socdaal aan horey loo sii shaacin waxa uu ku yimid duleedka magaalada london isagoo kula kulmay ra-iisul wasaare rishi sunak waa mid ka mid ah socdaalladiisa uu ku maraya qaaradda yurub maalmihii ugu dambeeyey si uu u helo hub dalkiisu uu u baahan yahay si uu duulaan uu sheegay uu dalkiisu ula galo islamarkaana isaga caabiyo dalka ruushka maalmihii lasoo dhaafayna waxa uu safaro sidan oo kale a ku tegay magaalooyin ay ka mid yihiin rome berlin iyo baris toddobaadkii hore ayaa britain waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyey ee ukrain ku taageera gantaalada riddada dheer waxaa rishi sunak uu ballan qaaday sidoo kale kulankii isniintii uu la qaatay selenesk in ukrain ay ka caawin doonaan hubka difaaca cirka iyo dayuuradaha aan duulyaha lahayn ee meelaha fog awooda in ay gaaraan maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha yurub ayaa eegaya socdaalka seleneska uu ku dalbanayo sidii uu ku heli lahaa hub ka badan waxa hadda dalkiisa uu haysto sidaan ognahaba ayaamahan waxaa socdaal ku kala bixinayay meelo ka mid a wadamadan yurub uu ka mid yahay jarmalka faransiiska iyo talyaaniga iyo lugtiisa ugu dambeysa oo maanta uu ku yimid wadanka ingiriiska madaxweynaha ukrain zelenski socdaalkiisaasna wuxuu ku saabsan yahay inuu helo hub fara badan oo ay kamid yihiin diyaaradaha taangiyada drowniska wax alla wixii uu isleeyahay dagaalkaasi waa uga guuleysan kartaa ruushka artilleriga meelaha fogfog gaara oo waagi hore uu ku dhibanaa inuu helo laakiin hadda ay u ogolaadeen inay siiyaan ujeedka ugu dambeeya uu socdaalka u sameynayna waxay tahay qorshihiisa ayaa wuxuu yahay uuna sheegayna in waktiga samarka ama jilaalka qabowuhu uu dhammaaday iyo barafka inuu dagaal isagu waagi hore wuxuu ahaan jiray difaac oo isagu markaa noqdo ataag weerarka isaga uu qaado si uu uga soo naqsado dhulkii uu ruushka ka qabsaday taasoo keenaysa in dagaalku uu aada u sii xoogeysto sidaan ognaha ruushkan ayaamahan ciidan fara badan iyo qalab aan lagu aqooni jirin oo aada casri u ah ayuu kusoo gurayaa dhulka dagaalku ka socdo marka labada dhacba waxaad moodaa in laisku qalab urursanayo oo yurub iyo maraykankana ay diyaar u yihiin inay ukrain ay caawiyaan dhinaca militariga dhaqaalaha iyo siyaasaddaba hogaamiyaha jarmalka olaf sholz ayaa u ballan qaaday dalka ukrain kaalmo militari oo gaaraysa laba dhibic toddoba bilyan oo yuuro kadib markii ay ku kulmeen magaalada barlin axaddiina waxaa socdaal uu ku tegay baris halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne emmanuel macron oo isna dhankiisa ballan qaaday in ay siin doonaan ukrain taangiyo baabuurta ciidanka iyo sidoo kale in ay tababar siinayaan ciidanka dalka ukrain taageerada dalalka galbeedka ee dhinaca militariga ee dalka ukrain ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain uu weli u muuqdo mid sii jiitami doona ridwan xaaji cabdiweli v o a london